بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من على الله من على الإسلام بسيشه وبعد saad maalmahaan la socoteen ummadda muslimiintaan oo dhan ay la socdeen waxaa ka socday wilaayada shabeellada hoose maalmihii lasoo dhaafay dagaallo culus oo u dhexeeyay ciidamada ilaahay iyo ciidamada shayaadiinta ee saliibiyiinta dagaaladaas oo run ahaantii cadowga ilaahay aada u saameeyey ayna ku kaliftay meelaha qaarkood inay ka baxaan meelaha qaarkoodna run ahaantii ay dhifinsyadoodii ay ka bix waayeen ay ku keentay argagax iyo walwal iyo walbahaar badanna uu la soo gudboonaaday maadaama habeen iyo maalinba dagaalku uu ku socday isdabajeegna ay ahayd habeenba meel uu ka qarxiyay habeenada qaarkood ilaa laba meelood saddex meelood uu dagaalku ka socday waxaa xusid mudan habeen saddexaad dagaalkii ka dhacay meesha la yidhaahdo salaaxuddiin horay loo oran jiray ceelka saliini dagaalkaas oo ahaa run ahaantii dagaal culus oo ciidamada amisom ee halkaagi degan lagu qaaday muddana halkaa uu ka socday dagaalka inta ku baktisayna la sheegay inay ahaayeen ilaa iyo sideed inta mujaahidiintu ay aragtay ilaa iyo dhowr dhaawacana meeshaas ay ka soo gaartay ciidamada saliibiyiinta rumahaantii dagaal aagaas oo dhan laga maqliyay wilaayada badanka laga maqliyay ayuu ahaa dhawaqa madaafiicda iyo rasaasta halkaas ka onkadaysay meelo kala duwan oo cadowga uu joogayna run ahaantii ay dhufisyada ku kala yaaceen saasoo kale habeen hore waxaa dagaal culus uu ka dhacay degmada janaale halkaasna bakti badan ay uga carareen ciidamada saliibiyiinta iyo kuwa murtadiintaba isla habeenkaas waxaa dagaal kale uu ka dhacay tuunada berize ee udhexaysa degmada awdhigila iyo afgooye halkaasna cadowga ilaahay khasaaro kala duwan ayaa ka soo gaaray xalay waxaa dagaallo kala duwan ay ka kala dhaceen deegaanka shalaambood magaalada shalaambood iyo magaalada marka shalaambood dagaalka ka dhacay wuxuu ahaa dagaal aada iyo aada u culus oo saameeyey meelaha cadowga uu deganaa ay ka mid tahay bilaal iyo shalaambood iyo markaba isla xilligaas haddana dagaal kaloo culus wuxuu ka qarxay meesha loo yaqaano duleedka magaalada marka ateenooyinka xarun weyn agtooda ay ku lahaayeen ciidamada burundiyiinta halkaas ayaa dagaal culus uu ku qabsaday cadowga ilaahay waxaana u suurta gashay mujaahidiintu inay gubaan teendhooyin cadowga ay lahaayoo meeshaas ay ku lahaayeen saanad badanna halkaa ay ku burburtay bakti badanna halkaas mujaahidiintu ay wareen waxaa xusid mudan in saakay naloo soo sheegayay dadka masaakiinta ee mustadcafiinta ee degmada marka ku dhaqnaa ay sheegeen ilaa laba ambalaas oo dhaawac iyo bakti shida in magaalada ay soo dhex mareen waxaa kaloo xusid mudan galabtay saacaddu markay ahayd koob iyo tobankii saac waxaa dagaal culus uu ka qarxay cardiska ee hoos tagtaa degmada nafoole halkaasna waxaa lagu waray ilaa iyo toddoba bakti ah oo ciidamadii murtadiinta ah saddex kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray waxaana run ahaantii kala go-ay isla galabtayba dhaqdhaqaaqi gaadiidka afgooya iyo muqdisho oo muddo hadda halkaa halkaad uu ku yimid mujaahidiinta markay shaqadooda ay dhamaysteenna goobahooda ayay ku laabteen si nabadgelyo ah meelahaas kala duwan ayaa habeenadan oo dhan ay dagaalada ka socdeen cadowga ilaahayna run ahaantii waxay ku beertay walwal iyo argagax iyo lama filaan
waan gartay in dagaaladaasi marka laga yimaado in waali magaalada marka in dhibaatooyin kala duwan ayaa ka jiray dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay maxaad kala socotaan xaaladda magaaladaasi run ahaantii dagaalka ka socday degmada marka ay isku haysteen ciidamadii saliidiyiinta diinta dhexdooda halkaas ay isku qabsadeen ayagoo u kala baxay qabaa'ilo aanooyin horey u jirayna waxa weeyaan soo kiciyey iyo xanafo hore halkaas dagaal ayaa ku dhex maray ciidamadii maleeshiyaadka ay la socotay ciidamada cadowga dhowr maalmood halkii ayay ku dagaalamayeen waxay saamaysay xataa tuulooyin hoos taga degmada marka sida bilaal oo kale udhexaysa janaale iyo meesha la yidhaahdo marka meelo badan oo cadowga ilaahay uu joogo ayay dagaaladaa saameyn ku yeelatay ciidamadii cadowga ilaahay la socdayna kala shaki iyo aargoosi iyo aano dhexdooda ah ayaa ka bilaabatay wayna kala goyn dhufaysa ayaa hadda ilaa hadda iskugu jiraan saraakiil ayay iska dileen waxaa xusid mudan in dadkii masaakiinta ay ku dhaqnaa degmada marka iyo nawaaxigeeda ay dhibaato halkaas ay ku qabsatay dad tobaneeyo gaarayana dhaawacay dhimasho halkaa uu kasoo gaaray run ahaantii waxaanu leenahay dadka masaakiinta ah ee korkooda lagu dagaalamayo oo cadowga uusan u naxariisanayn oo wax waxa weeyaan ka naxaya aysan jirin marna la dhacayo marna la kufsanayo marna la dilayo marna korkooda lagu dagaalamayo run ahaantii waxaanu leenahay iska sabra arrintaasi wax lamid a cadowga ilaahay inay la imaanayaan waa wax layska ogaa intii mujaahidiinta halkaa ay ku jeedeen ama ay ka talinayeen ama lagu dhaqmayay sharciga ilaahay hal maalinna ma aysan dhicin waxaa maanta dhacaya iyo wax u dhowba ma aysan dhicin dadkuna waxay ku noolaayeen amni iyo istiqraar qabaa'iladoo dhan walaalo ayay ahaayeen shaqooyinka ayaa la wada qabanayay haddeertaanna waxa weeyaan waa la kala soocmay oo had cagaaran baa hadda magaalada markaa ka dhex bilowday oo aan la isku gudbi karin dadkii masaakiintaana saameyn bay ku yeelatay ganacsigii saameyn bay ku yeelatay noloshii oo dhan saameyn bay ku yeelatay marka arrinkaasi run ahaantii waan ka tacsiyeynaynaa dadka masaakiinta ee meeshaas ku baaba'ay ilaahay subxaanahu watacaala dhaawacooda ha bogsiiyo inta soo hartayna waxaanu leenahay iskaga soo qaxa oo iskaga soo haajira cadowga ilaahay waxaan dhib aan ahayn kama dheefaysaan maray idin dhacaan maray idin kufsadaan iyo maray korkiina ku dagaalamaan iyo maray waxa weeye qabiil qabiil dadkii u kala socaan oo isku baabi'iyaan dhexdooda run ahaantii kama zuulayaan insha allahu tacaala in badan oo ummadii marka ku dhaqneedna way soo qaxeen oo hadda waxay joogaan degmooyinka qoryoole iyo buulo iyo baraawi yimaadeen waxaan rajaynaynaa insha almawlaa inta ku dhimanay inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu u gargaaro waxayna ka fikirayaan say uga bixi lahayeen magaalada insha allahu tacaala mujaahidiintuna way usoo hiilin doontaa garabna waa la siin doonaa isla xalay baa magaalada meelaha cadowga ay ka deganaayeen waa iyadii weerarada lagu qaaday shalaanbood waa iyadii weerarada lagu qaaday janaale saas oo kale wayna soconayaan salaaxudiin oo iyaduna aan ka fogeyn magaalada marka iyadoona saas oo kale waa iyadii habeen saddexa dagaalku ka dhacay marka insha allahu tacaala nasrigii waa u dhow yahay alaa ina nasr allahi qariib ilaahay gargaarkiisu waa u dhow yahay iska sabra insha almawlaa bulshada masaakiinta ay ku dhaqana saas ayaan odhanayaa allah subxaanahu watacaala diintiisa haddii laga tago haddii ku dhaqankeeda laga tago haddii cadowga ilaahay meesha ay soo galaan waxa weeyaan dhibka laga iyo waxa la dareemayo waa dareenteen waadna aragteen cadowgu wuxuu watay iyo sharciga uu watay iyo nabadgelyada uu watay waad aragteen oo hadda waad ka dharagsan tihiin insha allahu tacaala waadna ogaateen diinta iyo xaqa iyo wanaagga iyo tatbiiqa sharciga ilaahay waxa uu yahay insha allahu tacaala idinkoo ku faraxsanaya markao mujaahidiintu idin imaan doonaan intaas ayaan idinkugu bishaaraynayna wabilahi